الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار waxaa in sha allah aynu soo gebagabayn doonaa haddii ilaahay nafta yiraahdo subxaanah wa tacaala waa kitaabkii alkabaa'ir darsigii ugu dambeeye weeyaan haddii ilaah yiraahdo waxaana inoogu soo dambeeyey ashyaadii tirada badneyd ee imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala calayhi uu jamciyey ee uu yihi kabaa'irtay ka mid yihiin ama soo hosgelayaan waxaana inoogu soo dembeeyey darsigeennii habeen hore ee amarka nebigu uu ku bixiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh raggu inay garka daayaan shaarbihiina gaabiyaan ama ay xiiraanba qofka aanan sidaa yeelina falaysa mina buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam naga mid ma aha kaa isaga ah halkan waxaynu ka arki doonnaa marka ashyaa kale qال الxسن البصري qال cمر رضي الله تعالى عنه لqد hmمت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من لم يحج فمن كانت له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين رواه سعيد بن منصور في سننه xسن البصري رحمة اللhi تعالى عليه ayaa wuxuu ka warinayaa xasan ibn abilxasan xasan ibn yasaar abi saciid albasri raxmat اllahi tacaala calayh waa taabici jaliil ah waa zuhaad الtaabiciin waa hiqa weeyaan laakiin waa irsaal badan yahay sidaa darteeda wuxuu dhashay lix sano maray ka dhinay taqriiban wafaadkii iyo geeridii cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu wa ardaah ama labadii sane ugu dambeysayna waa la yihaahdaa ee cumar bn khadaab xayaatadiisa sidaa darteeda riwaayadaha xasan albasri uu ka warinaya cumar bn khadaab radi allahu tacaala canhu ardaa inqiaac baa ku jiro sax maaha sidaa darteeda riwaayadan iyadaa waa la daciifiyaa maxaa yeele inqiaac baa ku jira laakiin asaaniid kaleo tiro badan bay ku soo aroortay waana saxiix weeye can rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam sidaana waxaa odhanaya xaafid ibni xajar iyo keyrkiisa musnad ibn abi shaybana waa ku sugan yahay wagayri dalik nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu sidaa yidhi waxaa kaloo qaba saxaabada qeybo badan oo ka mida cumar bn khadaab uu ka mid yahay cabdullaahi bni cumar ka mid yahay cabdullahi bni cabaas ka mid yahay taabiciinta waxaa ka mid a saciid ibnu jubayr waxaa ka mid a rag aada u tiro badan ayaa qaba waana sida raajixa ah weeyaan meesha macnaheedu waxa weeyaan xajkii ilaahay subxaanah wa tacaala inagu farad yeelay waajibka ahaa ayaa culimmadu waxay yidhaahdaan hal yajibu cala alfawri am cala ataraakhi ma wuxuu waajib noqonayaa markii qofku markaaba helo inuu la yimaado cala tuul mise waa cala taraakhi weeyaanu qofka tabartiisa iyo waa dambe fursad siduu u hela iyo maalintaad xolana u hesho wakhtina hesho ayaad iska gudan karaysaa sida saxa ah waxa weeyaan cala alfawr mar allaaliya marka ugu horeysa maxaa yeele sida salaadu waajib ay kugu tahay isna waajib kuugu yahay sidaa darteeda marka ugu horeysaba waajib weeyaan ee qofku uu qaangaaro haddii uu helo laba shardi oo ah azaadu walraaxila sida culimmada ijmaaca ay ku yihiin hadduu sahaydiina haysto tigidkiisiina haysto oo xajkiisii ka bixi karayo waajib bay ku tahay inuu xajiyo haddii uunan sidaa yeelin lafdigan cumar bna khadaab baa ku rumoobaya xasanulbasri wuxuu leeyahay cumar bna khadaab baan maqlay radi allahu tacaala canhu ardaah isagoo dhahaya laqad hamamtu waxaan doonay an abcaha inaan diro rijaalan rag rag inaan diro oon dhaho ila alamsaar ilaa haadihi alamsaar magaalooyinka o dhan wada mara fayanduru dadka ay iisoo fiirfiiriyaan muslimiinta ah kula man qof walba oo lam yaxuj aanan xajinin inay iisoo fiiriyaan oo markaasi la fiiriyo kan aan xajinin faman kaanat lahu jidda markaa qofkii xoogaa hanti haysta walam yaxuj aanan xajinina fayadribu calayhi اljizya inay ka qaadaan jizyadii canshuurti maxaa yeelay maa hum kuwaasi ma aha bimuslimiin ma hum bimuslimiin saasuu ku celceliyey cumar bn khaaab saciid ibnu jubayr markii la weydiiyena wuxuu yihi nin deris ah ayaan leeyahay oo xoolo leh hadduu dhinto ku tukan maayo janaaze maxaa yeelay ma uunan xajinin ma uusan xajinin sidaa darteeda janaaze ku tukan maayo cabdullahi bn cabaas sidaasoo kale uu odhanayey cabdullahi bni cumar rasuulkana waa laga wariyaa salawaatu اllah wasalaamu caleyh bimajmuuci turuqihi wuxuu ku tusinayaa xadiidkaasi inuu saxiix yahay rasuulka loo rafcinaya salawaatu اllah wasalaamu caleyh sidaas weeyaan qofka hadduu ka tago xajkii kabiira min alkabaa'ir ayuu ku dhacayaa maxaa yeelay arkaantii islaamka ee shanta ahayd yaanan taam u ahayn oo u dhammaystirnayn sida salaadaad oo la timid ee zakada oo la timid baa isna la doonaya inaad la timaadid haddii aad zaad iyo raaxilo haysato waajib buu kugu noqonayaa markaa dabadeed qofkii hadduu soo xajiyey xajkii waajibka ahaa wax kale waajib ma ku yahay hadduusan qofku wax kale haysanin halkaa mar weeyaan waa ka dhacay xajkii islaamka laakiin hadduu qofku hanti haysto shantii sanaba waa inuu mar tago weeyaan maxaa yeele xadiidkii saxiix ibnu xibbaan ku soo arooray baa jira imaam ibnu xajarna uu odhanayo waa xasan weeyaan ibnu abi shaybana waa warinaya musanafkiisa wuxuu odhanaya rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ilaahay wuxuu yihi subxaanah wa tacaala xadiidu اlqudsi weeyaan addoonkayga haddii aan caafimaad iyo xoolo isugu daro kadibna uusan shantii mar mar ii imanaynin beydkayga kaa isagaa rabbi subxaanahu wa tacaala iyo isaga xaaladooda waxay noqonaysaa xaalad aanaan wanaagsanayn isagiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ina cabdan alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala addoon aan caafimaad siiyoon xoolo siiyey oo aanan soo xajinaynin beydkayga kaa alle subxaanahu wa tacaala inuu la dagaalamaya ayuu ballan qaadayaa marka sidaa darteeda culimmadu waxay yidhaahdaan fi kuli khamsi sanawaat qofka inuu mar soo xajiyo hadduu ilahay hanti siiye subxaana wa tacaala hadduu sanad walba heli karayana iyaduna kaba sii fiicanba maxaa yeelay waa shay wanaagsan weeyaan wa can abi ayubin alansaariyi radi allahu tacaala canhu samica anabiya sala allahu alayhi waaalihi wasalam khaalid ibnu zayd baa la yihahda abi ayubin alansaari radi allahu tacala canhu ardah wuxuu ka mid yahay ragga macruufka kuwa kunyadooda ilaa dadka badankiisaba aynan garanaynin magaciisaba sida abibakr sidiiq oo kale abi dar oo kale abi darda oo kale raggaasuu la mid yahay abi ayubin alansaari khaalid ibnu zayd radi allahu tacaala canhu ardaa ayaa samica wuxuu maqlay annabiya sala allahu alayh waali wasalam yaquulu isagoo dhahaya waana ninkii nebiga martigeliya maalintuu soo hijrooday ee ula noolaa madiine intuusan gurigiisa dhisanin salawaatu اllah wasalaamu caleyh wuxuu maqlay nebiga oo dhahaya salawaatu اllah wasalaamu caleyh man faraqa bayna waalidatin wa waladiha faraqa allahu baynahu wa bayna axibatah axibatihi yowma alqiyaama halkan waa addoontii weeyaan addoontii marka lasoo qabsado haddii hooyo iyo ilmaheed ay ahaayeen ama aabbiyi caruurtiisa ay ahaayeen ama reer ishaysta ay ahaayeen reerkaa isaga waa inaad isku mar wada iibisaa waa inaadan kala iibinin maxaa yeeley in la kala geeyo ilmihii iyo waalidkoodii ama labadii qofee isqabay ama wixii la mida shareecada islaamku uma banaynin arrintaa haddaad saa samaysana ku talagal maanta adduunyadu waa wax dhammaanayo berri way dhimanayaan iyagu meel aan laga dhiman doonin oon laga zuulaynin baa adig iyo dadkii aad jecleed ilahay idinku kala qaadaya subxaana wa tacaala taasoo ah maalinta qiyaamaha man faraqa qofka kala geeya bayna waalidatin hooyo iyo wa waladiha ilmaheeda oo mid walba goonidiisii u iibiye faraqa allahu baynahu wa bayna axibata ama mid buu haystay midna waa iska iibiyey isaga iyo cidda uu jecel yahay baa ilaahay kala qaadaya yowma alqiyaamati rawaahu اlimaamu axmed baa warinaya watirmidina waa warinaya xadiidka isagana saxiix weeye xaakimna waa soo saarayay axmed bnu xambal sheekh naasirna waa saxiix yeelay raxmat اllahi tacaala calayh fi صaxiixi jaamic sagiir lix kun afar boqol iyo labiyo toban wyurwى can الnabiyi slى اllahu عalيh wali waslm anahu qaala man fara min miiraaثi waariثihi qaطca allahu miiraaثahu min aljanati fii sanadihi maqaal siqaةu tamriidna waa ku wariyey xadiidku inuu daciif yahayna tusinaysa maca dalikana fii sanadihi maqaal buu yihi sanadki inuu dacfi ku jiru sheekhu tilmaamay raxmat اllahi tacala caleyh imaamu dahabi waana siduu u sheegayo maxaa yeele xadiidkan isagaa laba sanad buu ku soo aroora anas bnu maalik baana laga wariya radi allahu tacaala canhu ardaa nin la yidhaahdo zaydin alcama iyo wiilkiisa ayaa warinaya labaduba daciif weeyaan sidaa darteed xadiidkan sax ma aha wuxuu leeyahay man fara qofka ka carara min miiraafi waariihi ama qofka ka cayriya min miiraafi waariihi kii dhexlayay waaridkii ahaa isaga u ahaa dhaxalka qofka ka cayriya qataca allaahu ilmahayga hebel ima dhaxlayo yaan la siinin ama wixii la mid ah qataca allaahu miiraafa isna ilaahay baa dhaxalkiisa ka goynaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ama min aljannati jannada ah laakiin sanadkiisa maqaal baa ku jira xadiidkan isagaa umana diidi karayo si kastoo waalidku u yidhaahdo ilmahayga ima dhaxlayo hebel ah ama dhaxalkayga waxba kuma laha qofka noocaas ah waxaasi isagaa iska yiri inuu ku dambaabaya mooyaane laga yeeli maayo laga dhegeysan maayo hadduu yidhaahdo maalan qofkaasi intaas baan siiyey ma laga qaadanaya iyaduna ma jirto wa can inabiyi sala allahu alayh waali ali wasalama qaala wuxuu yidhi ina arajula la yacmalu biطaacati illah isagoo nebigu ka warramaya salawaatu اllahi wasalaamu caleyh qofka siduu ugu toosan yahay dariiqa ilaahi subxaana wa tacaala markuu sakaraad ka yimaado waxaa dhici karaysa ama xanuunka sakaraadka soo saaro iyo xanuunkii geerida uu dareemo inuu dariiqii ilaahay ka leexdo sababtoo ay tahay dulmi uu samaynaya darteeda taasoo macnaheedu yahay inuu ku xadgudbayo wasiyadii iyo dardaarankii rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ina arajula qofku layacmalu waa camal falayaa biطaacati اllah ilaahay طaacadiisuu la imanaya sitiina sana wax lixdan sano gaaraya waa yeel weeyaan uma dabadeedna yaxduruhu isagoo waayeel ayaa waxaa ku soo xaadiraya almowtu geeridii markay geerida timaadana fayudaaru fi lwasiyati wasiyadii buu ku xadgudbayaa fatajibu lahu naar naar baa u waajib noqonaysa xadiidka isaga sanadkiisu daciif weeyaan waxaa warinayey waxaa laga warinayey waxaa warinaya abu daawud iyo tirmidi ibnu maajah sanadkiisana waxaa ku jira shahr ibnu xawshab ninka la yihahdo sheekh naasirna waa daciif yeelay daciifu jaamic sagiir kun iyo afar boqol iyo konton iyo toddoba laakiin wasiyadii si kasta oo qofku dulmiga isaga unbaa ku dhacaya cinda allahna loo qabsanaya laakiin laga yeeli maayo laguna camal fali maayo wasiyadiisa maxaa yeelay uma qara'a dabadeed nebigu wuxuu akhriyey markuu intaa sheegay uma qara'a abu hurayra oo xadiidka warinayay ayaa wuxuu akhriyey hayra mudaarin wasiyata min allah wasiyadaasoo hayra mudaarin mid wax lagu dhibaya aanan ahayn wasiyatan min allahi dardaaran ilaahay xaggii ka ahaaday weeyaan dhaxalka waa inuusan noqonin mid cid lagu dhibayo wacan camr bna khaarijata waxaa laga warinaya ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiga alle salawaatu اllahi wasalaamu caleyh khaطaba waa khudbeeyey calaa naaqatin hashii uu saarnaa dusheedu ka khudbeeyey fasamictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya nebigu ina allaha acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariث waa sida saxa ah weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam baan maqlay xajuulwadaac isagoo hashiisii saaran oo ummaddii oo dhan wada gaarsiinaya rasuulka wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ina allaha warhoy ogaada ilaahay acطaa waa siiyey kulli dii xaqin mid walboo xaq u saaxiiba xaqahu ilaahay waa siiyey qof walba oo xaq u saaxiiba ilahay xaqiisii waa siiyey subxaanah wa tacaala sidaa darteeda falaa wasiyata dardaaran ma leh liwaariثin mid wax dhexlaa oo macnaheedu waa maxay wiilkaagii ku dhexli lahaa ama gabadhii ama xaaskaagii ama walaalka ama aabbihii ama wixii la mid ah ama hooyadiiba dheh intaasi haddii aad tidhaahdid dadkii dhaxalka ehelka u ahaa waa u dardaarmaya haddaad tidhaahdo dardaaranka isagaa wax ka soo qaad ma lah maxaa yeele nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa wasiyata liwaarih mid wax dhexlaa dardaaran ma leh maxaa yeelay inuu laba shay isku darsadaa la diidaya ummadda inteedii kale ka sidbursado oo waa maxay dardaarankiina waxbuu ku dhexlayaa dhaxalkii kalena ilaahay waa siiyey subxaana wa tacaala taasi ma banaana taasi ma banaana marka sidaa darteeda hadduu waalidkii isagoo sii dhimanaya yidhaahdo gurigii hebel ahaana hebel baan siiyey xoolahii bangigii i yaalayna hebel baan siiyey wixii hanti kale ahaa ee miyigi yaalayna hebel baan siiyey ama bahdii baadiyaha jirtay waxba laga yeeli maayo qaybintaas isagunbaa iska qaybiyey mooyaane waxba laga dhegeysan maayo xoolaha guud ahaan baa laysu soo wada keenayaa wixii markaasi ehel u ah ayaa loo qaybinaya sida shareecada islaamka ugu qaybisay wa qaala nabiyu sala allahu alayh waali xadiidkaa hore saxaaxahu tirmidiy imaam tirmidi baa saxiix yeelay nisaa ibnu maajahna waa warinayaan sheekh naasirna irwa lkhaliilka ayuu ku saxiix yeelaya kun lix boqol iyo shan iyo konton xadiidka ah wa qaala sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulka alle wuxuu ohanaya xadiidka abi saciidin alkhudri radia allahu tacaala canhu wa ardaah ina min shari اnnaasi cinda allahi manzilat ywma alqiyaamati الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشرها ثم ينشر سرها إن شر إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ilaahay agtiisa waxaa ugu shar badan dadka ugu shar badan waxaa ka mid ah ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamaha alrajulu qofkii yufdii u galmoonayey ila imra'atihi haweenaydiisa wa tufdii ilayhi iyaduna ninkeediibay u galmoonaysaayo jimaacii wixii la mida laysugu imaanayaa uma dabadeed yanshuru waa fidinayaa sirahaa sirteedii buu fidinayaa ama iyadiibaa sirtiisii fidinaysa oo sidaa iyo sidaasaan u galay oo sidaas weeyaan oo sidaas wixii baa laga warramaya gogashii baa laga warramaya arrintaa iyada ah waa waxay noqonaysaa shara annaasi mansilatan cinda allahi yowma alqiyaama qofka inuu ka mid noqdo dadka ilahay agtiisa subxaanah wa tacaala ugu mansilo xun ee ilahay agtiisa subxaanah wa tacaala ugu darajo xun weeyaan maalinta qiyaamaha akhrajahu muslimun xadiidka waa inoo soo hormaray wa can abi hurayrata waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhu ardaa qaala inuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walihi wasalam rasuulka alle wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu calayh malcuunu man ata imra'ata fii duburiha malcuunun waa lacnadan yahay man ataa qofka u tagay imra'atan haweeney fii duburihaa dabadeedii xaggii dambe weeye saxrada ay ka imanaysay meeshaasi qofka wax ka haweysta malcuun weeyaan cinda allah marka kabiiruu la yimid min alkabaa'ir hadduu yidhahdo waa bannaan tahayna kufri buu ku dhacayaa gaalnibuu ku dhacayaa ilbaxdinimada waxayna gaarsiisay waynu naqanaa maanta wax laga warrami karaya maaha malcuunun waa lacnadan yahay man ataa qofka u taga imra'atan haweeney fii duburihaa xaggii dambe oga taga laakiin haddii meeshii ilmaha ay ka dhalanayeen ay tahay dhib ma leh hore iyo gadaalba waxay tahayba maxaa yeele rasuulku waa baneeyey taa iyadaa saxaabadu markay weydiiyeen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin qisooyin dhaadheer baana ku soo arooray fi lqur'aani alkariimna laga warramay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam axaadiis aad u tiro badan ahlulcilmiga saxaabada iyo keyrkooduna waa ka warramaan aayadihii alle uu kaga warramay subxaana wa tacaala xadiidka isaga rawaahu axmedu wa abu daawuud wa fii lafdin waxaa ku soo arooray laa yanduru allahu ilaahay ma eegayo ila rajuli ilaa rajulin nin jaamic imra'atan haweeney jimaacay fii duburihaa xaggeeda dambe xagga dambe ka jimaacay ilaahay maba eegayo maalinta qiyaamaha waa malcuunkaasi isaga iyo ibliis isku meel bay yaalaan macnuhu saas weeyaan marka sidaa darteeda waa xaaraam weeyaan culimmada islaamkuna qeybo ka mida kutubey ka alifeen oo waxaa ka mida imaam ibnu ljawsi raxmat ullahi tacaala calayh imaam ibnuljawsi baa ka mida risaalu ka alifay in aysan bannaanayn culimmada islaamkana inay isku diidanayn arrinta ayada fuqahada iyo ahlulcilmiga iskuma diidana maxaa yeele axaadiis aad u tiro badan baa ku timid wain kaana fii bacdiha maqaal kan baaba ka mid a axaadiista iyagu ku timid ee nebiga lagaga warramayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxiixana ah iyo kuwo kale ayaa ku yimid ilaa iyo shan iyo toban riwaayadood taqriiban ama saxaabi baa nebiga ka maqashay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyadoo macno kala duwan ay ku warinayaan taabiciintii atbaacdoodana waa laga wariyaa waxyaaba noocaas oo kale ah marka sidaa darteeda laa yanduru allahu ilaahay ma eegayo ilaa rajulin nin jaamic imra'atan haweeney jimaacay fii duburiha ka jimaacay intaa waxaa la mida sheikha laakiin uunan sheegin raxmat ullahi tacaala calayh kii dayuudka ah isaguna waa malcuun weeyaan dayuudku waa ninka ku daawanaya reerkiisa iyo xaaskiisa iyo gabdhihii u dhalay xumaanta ku daawanaya xumaantana waxaa loola jeedaa wixii munkar ah waa caariyo weeyaan waa qaawan tahay bannaankaasay maraysaa keligeedaa iska safarta waxa noocaas oo kale ku dhaqaaqdaa shareecada islaamka aynan qabin isagana waa u qiraya arrintaa iyada ah dayuud weeyaan kaa isaga wadayuudu malcuunna waa yahay laa yadkhulu ljannatana nabigaa yihi calayh isalaatu wassalaam xadiidka isaga aynu soo sheegnay ee ah haweeneyda xagga dambe looga tagaa saxiix weeyaan sheekh naasir waa saxiix yeelay axmed iyo abu daawuud baa warinaya sida imaamu dahabi tilmaamay sheekh naasirna waa saxiix yeelay saxiixuljaamica jaamici sagiirka ayuu ku saxiix yeelay shan kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo sagaal wa can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama qaala wuxuu yidhi man ataa xaa'idan fii farjiha aw imra'atan fii duburiha aw kaahinan fasadaqahu faqad kafar w qaala wuxuu ku yihi riwaayad kale beri'a mima unzila calى muxamadi salى اllahu عalayh walih wasalam rawaahu abu daawuud wtirmidiy walaysa isnaaduhu bilqaa'im xadiidka abi hureyre wey radi allahu tacaala canhu ardaah wuxuu odhanaya abu hureyra nebiga ayaan maqlay salawaatu اllahi wasalaamu calayh oo dhahaya man ataa xaa'idan fii farjiha qof haweenay xaa'ido ah oo dhiiggii cadada ahayd qabta ninka u taga ee farjigeeda oga taga maxaa waa mamnuuc allah inoo diiday subxaanaه wa tacala wysأluunaka can اlmaxiid qul huwa ada faاctazilu الnisaءa fi اlmaxiid wla taqrabuuhuna xatى yadhurna faida taطaharna faأtuuhuna min xayثu amarakum اllah aayadahaasaa ku soo degey haweeneyda hadday xaydkii qabtay in laga fogaado weeyaan waa amar weeyaan amar weeyaan waa in laga fogaado qofka aanan ka fogaanin ee amarkaa isaga aan ka fogaanin waa kan man ataa xaa'idan qofkii u taga haweeney xaa'ido ah fii farjiha oga taga inan awalba meel kale ma- ma bannaanayn farjigii looga tegi lahaana xayd baa ka socda ama nifaas weeye waa umul weeye dhiiggii umushaa ka socda afartan maalmoodna ma dhaafin oo waa ka sokaysaa xaaladda iyada aw imra'atan ama haweeney fii duburihaa xaggeeda dambe oga taga aw kaahinan ama u tagaba mid curaaf ah faaliyo ah gacmaha fiiriya dhulka xariiqa bacaadkii iyo wixii la mida angaleeshii roga wahaakada qofka u taga oo fasadaqahu u rumeeya wuxuu sheegayo faqad kafara kaana waa gaaloobay qofka bannaysta haweeneyda xagga dambe in looga tago ama wakhtiga xaydka ay qabta dhahaya maxaa ka macno ah dhibaato ma lah war allaa diiday subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay allah leh subxaanahu wa tacaala wayas'aluunaka can ilmaxiidi qul huwa adaa factaziluu amar weeyaan alictizaal waajib weeyaan marka in laga fogaado meesha dhiigga ka socda waajib weeyaan inteedii kale waa lagu istimtaacin karayaa dhib ma laha qofkii dumarka ahaa laakiin xaaladda iyadaa ma bannaana mamnuuc weeyaan qofka yidhaahda dhib ma laha wax ku jabanna ma leh xaaladda iyadaa kufri buu ku dhacayaa dadkuna waa saddex weeyaan diimuhu qolooy la yidhaahdo yahuud iyagu waaba fogaadeenoo hadday haweenaydu xayd qabto gogolay ku fadhiisatay iyo welay wax ku cuntay iyo meelay martay toona ma marayaan waa ka fogaanayaan qolana waa masiixiyaa la yidhaahdaayo wax ka wasaq ahaba aan jirinba iyagu hadday daahir tahay iyo hadday xayd qabtoba intaba waa isugu mid weeyaan islaamku laakiin waa meel dhexe weeyaan bayna alifraati waltafriid weeyaan bayna aladyaan marka la joogo oo waa maxay haweeneyda ha laga fogaadaa la yihi laakiin waa maxalka dhiiggale waxa laga fogaanayo iyo la seexashadii u galmooshihii weeyaan laakiin inteedii kale wax dhiba ma lah weelkay wax ku cuntay waad ku cunaysaa waad la cunaysaa hambadeedaad cunaysaa wagayri dalik wax dhib ay leedahay male intaba nebigu waa sameeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidu mucaad ibni jabal markuu nebiga weydiiyena maxaa iiga bannaan markuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isnacu kula shay ila nikaax wax walba waa kuu bannaan tahay ilaa jimaaca mooye xaaskaaga wakhtiga ay caadada qabto laakiin umina caaisha waxay odhanaysay ayukum yamliku irba rasuulu llahi sala allah alay wasalam kaana yamliku irba ayu ayukum yamliku irba war rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenaydiisu markay xaydka qabto waa ku istimtaacan jiray laakiin kaana yamliku irba xaajadiisa iyo dantiisa waa ka adka ee idinka ragow ayukum yamliku irba kiinebaa xaajadiisa iyo dantiisa ka adag jimaaci yaa ka adkaysan karaya xaaladda ama u taga qof kaahin ah u rumeeya wuxuu sheegayo faqad kafar kaana horeynu usoo aragnay oo saacirka oo loo tago waxa weeyaan kafara bima unzila calى muxamedin wa qaala wuxuu yihi rasuulka calayh الsalaatu wasalaam beri'a mima unzila calى muxamedin wuxuu ku kufriyey wixii nebi muxamed lagu soo dejiyey qofka isaga ama haweeney xayd qabtuu u tegey ama xaggii dambuu uga tegey ama wuxuu u tegey qof kaahina oo saaxir aho ama curaaf ama wixii la mida dheh qofkaasi waa ku kufriyey wixii nebi muxamed lagu soo dejiyey salawaatu اllahi wasalaamu caleyh waxa laga hadlayo waa maxalkii dhiigu ka imanayey ee farjiga ahaa in looga tago wixii intaa dhaafsiisan shaki male iyadu waaba ka sii fogtahay min baabi awlaa weyaan intaas wixii dhaafsiisan waa min baabi awlaa weyaan xadiidkan isaga sheekh naasir waa saxiix yeelay abu daawud iyo tirmidi ibnu maaja intuba waa soo saarayaan irwaa lkhaliilka ayuuna ku saxiix yeelayaa laba kun iyo lix xadiidka ah wa qaala sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiid abu hureyra rasuulka wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu calayh low ana rajula iطalac calayka bigayri idnin faxadaftahu bxasaatin fafaqa'ta caynah ma kana calayka junax rasuulka calayh salaatu wasalaam waana edbinaya waxbuuna baraya oo waa maxay reeraha guryahooda intaadan idan qaadanin ishaadu inay sii gasho oo waa sidee albaabka meeshuu ka dilaacsan yahay iyo guriga meesha yar ee ka daloosha inaad isha saarto mamnuuc weeyaan haddii xaaladda iyada ah qofkii oo ku arkaya isha farta kaa geliyo ama qalin buuba haystaaba ka soo qaad adigoo meesha fiirinayo kaa geliyo isha ishaadii waa soo dhacday wax diiyo loo haysta maleh hadir weeyaan ishaada adiga yaa kuu ogolaaday inaad daloolka reerka fiirisid marka hore amar yaa kuu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam baa isagoo maxaar yar haysta bahalkan ay haweenku wax ku toshaan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam tintiisii sidaa ku leh madax ayaa nin mee albaabkii soo istaagay oo isha fiiriyey nebiga calayhi salatu wasalaam waa la aaday ninkii waa cararay nebigu wuxuu yihi alayhi salaatu wasalaam haddaad sii joogi lahayd waa kaa gelin laha yaa kuwa ogolaaday arrintan iyada ma bannaana markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay low ana rajulan haddii nin iطalaca calayka adiga uu ku soo eego gurigaagii bigayri idnin idan la'aan egitaanka waxaa loola jeedaa marka hore albaabkaaga ma furna hadduu albaabkaaga furin adaa gar daran maxaa u furtay albaabka albaabku waa xiran yahay laakiin daldalooladiisii iyo meelihii la midka ahaa ayuu isha soo saaray bikayri idnin idan la'aan faxadaftahu markaasaad dhagax ku tuurtay xadfiga sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa fininka labada farood inta isa saartayba dhagax saa ugu tuurtay ama waa taqaaday oo waa ku tuurtay waxay ahaataba ama qalin aad haysatay baad ka gelisay ama fartaadaad ka gelisay ama macaarkii baad ka gelisay wuxuun baa ishii kaga riday bixasaatin quruurux yar baad ku tuurtay oo fafaqa'ta cayna ishiisii baa soo riday maa kaana calayka junaax korkaaga wax dembi ma aha buu yihi rasuulku calayh isalaatu wasalaam muttafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa warinaya lafdi kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii saxiixi muslim ku soo aroor abu hureyre laga warinayay wuxuu yidhi sala allahu calayh waalih wasalam man iطalaca qofka eega fii beyti qowmin dad guryahooda qofka eega bikayri idnihim idan la'aantooda qofka eega isagoonan idan weydiisanin buu iska eegay faqad xalla lahum waxaa u bannaan iyaga an yafqa'uu cayna inay ishiisa ridaan waxaa u bannaan oo xalaal u ah inay isha ka ridaan hadduu kaa cararay waa kaa cararay laakiin intuu isha meesha ku hayo haddaa ka ridid adaa idankaas isaga ah isagoon ku weydiisanin ishiisi iyo isaga waa isla maqan yihin hadduu hadhow dacwoodo in isaga dembi loo raacdo weeyaan maxaa yeele yaa uu idmay meesha inuu isha soo saaro marka arrintaa iyada ahna wax haboon ma aha waana dunuubta waaweyn bay ka mid tahy maxaa yeele waxa ishaada aad u weynaysa in qofkii kaa ridayba dembi loogu raacanaynin wax yar maaha wax yar ma aha allana waa tuu amarka nagu siiyey ilaa in idan la qaato mooye guryaha dadka inaan la gelin meeshaa waxaa ku baxayo qofka hoodi hoodi intuu sii yihaahdaba hore ka galay can ziyaad bn alxusayni can abi lcaaliyata can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih waslama إiyaakum wاlguluwa fi اddiin fainama halaka man kana qablakum biاlguluw wqaala tacaalى qul ya ahla اlkitaabi laa tgluu fi diinikum gayra اlxaq wla ttbicuu ahwaaءa qowmi qad daluu min qabl waadaluu kaiira wadaluu can sawaaءi الsabiil ziyaad ibn اlxusein wuxuu ka warinayaa abilcaali arayaaxi ninkii la oran jiray isna wuxuu ka warinaya can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma abilcaaliya waa taabici weeyaan waa mudalis weeyaan laakiin ibn cabaas riwaayado kale ayuu oga soo arooray xadiidkan isaga qaala inuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam wuxuu yihi iyaakum waxaan idinkala digayaa waxaan idinkaga digayaa idinka iyo wاlguluwa guluwigii guluwi waa in xagjir la noqdo dhan ay noqotoba in dhan loo xagjiro weeyaan in la gaabiyana ma bannaana in ummadda socodkeeda laga dheereeyana ma bannaana diinta ilaahay inaad la socoto weeyaan haddaad iyada ka dheeraysana gebi baad ka dhacaysaa haddaad gaabisana kufri iyo nifaaqnimaad u haraysaa waa inaad diinta aadan xagna oga dhicin waa inaa iyada ku dhex jirtid weeyaan soomaalidu maxay yidhahdeen kabtaada iyo markay ka warramayaan ayo sheekh maxamed iyo dhexdaa lagaga jiraa sidaas weeyaan diintaada dhexda oga jir marka kab iyo tolna toona mehe diintaada dhexda oga jir dhinacna ha u dhaafin iyaakum waxaan idinkaga digayaa idinka iyo wاlguluwa fi اddiin guluwigii ku-xadgudubkii diinta weeyaan maxaa yeeley fainamaa halaka waa ku halaagsamey man kaana qablakum kuwii idinka horeeyey yahuud bal eeg yahuudi waa xadgudub weyaan waxeedu mid walba oo sheekh ahoo yimaada inuu diinta sii adkayo isku dayaa markaasaa la leeyahy isagun weya ka diinta haysta kaa un baa la raacaya ibnu qayim raxmat ullahi tacala caleyh markuu ka hadlayo wuxuu yidhi haddii magaalo mid uu yimaado caalim culammadooda ka mid a axbaartooda ka mid a ay xaalad ku sugan yihiin wuxuu isku dayayaa shay cusub oo adag inuu la yimaado isagu markaasay dadku wada dabagelayaan iyagoo dhan maxaa yeele waa qoom weligoodba ad adaygaa lagu yaqaan allahna inoo sheegay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi muuse intay nafta u keeneen fii suurati albaqara waa taqaanaan suuradda waxaa loogu magac diray baqaradii qaaluu yaa muuse idcu lanaa rabbak nebi muusew ilaahay noo bari markaasay u yimaadeenoo wuxuay ku yihahdeen in allahi amurkum an tadbaxuu baqara markay ku yiri iyo waxay yidhaahdeen noo caddee baqaradan maxay tahy markuu u caddeeyey waxay yidhahdeen lownkeeda iyo midabkeeda noo caddee markuu u caddeeyey haddana waa sii adkeeyeen weligoodba xaaladooda saas weeyaan jafaaga iyo nooca adayga waa lagu yaqaanaa qofka diinta islaamka sidaa isugu adkeeyana isagaa ay ka takhalusaysaa diintu isagaa baxaya marka dambe shakina ma laha qoloyana masiixiyiin baa la yidhaahdayo wax walba siday u sahlanayeen oy u fududaysanayeen ayay iyaguna ka dhaceen oo ka hareen diinta ilahi subxaana wa tacaala labadaba midna ma banaano marka nebigu wuxuu lehy alayh isalaatu wasalaam labadaasiba waxay halaageen kuwii idinka horeeyey wa qaala tacaala alle wuxuu yidhi isagoo nooga warramaya qul ya ahla alkitaabi hoy kuwa kitaabka la siiyeyow yahuud iyo nasaaro weeyaane laa taqluu ha xadgudbina fii diinikum diintiina ha ku xadgudbina hayra alxaq waxaanan xaq ahayn walaa tattabicuu ha raacina ahwaa'a qowmin qowm hawadooda ha raacina qad dalluu iyagu baadiyoobay min qablu horeyba wa adalluu kaiiran in badanna baadiyeeyey wadalluu ka lumay can sawaa'i sabiili waddadii xaq ahaydna ka lumay intay isku darsadaan fiiri waa lumeen mar hore ummaddiina waa baadiyeen wax badan oo ka mid a waddada allana waa ka lumeen subxaana wa tacaala marka idinkana sidaasoo kale ha noqonina nebiga inoo dardaarmay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh huluwiga waxa la yihahdo wuxuu noqdo ma banaana ma banaana qolaa xadgudubtayo markaasa waxaad arkaysaa dadkii muslimiinta ahaa miday gaalaysiiyaan iyo miday munaafiq ka dhigaan iyo miday mubtadic ka dhigaan iyo miday faajir ka dhigaan cid wax laga qaataba maleh qolo kale iyaguna qof walbaba siday ula socdeen waxaad arkaysaa inay cid walba soo dhoweynayaan ay ku leeyihin taqriib aladyaan diimahoo dhanba waa kulli min cindi illaah weeyaan nin walbaba wuxuu u arooraya waa nebi ibraahim halkaa weeyaan islaam iyo yahuud iyo masiixiya halkaas weeyaan kulligood teendhadii nebi ibraahim bay wadagelahayaan markaasaa saddexdiiba diimoodba la isu wada keenaya xero la wada gelinaya qul yaa ayuha alkaafiruuna aawe lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi aawe lakum diinukum waliya diin aawe iyo wixii la mid ah alle subxaanaه wa tacaala marka sidaasuu inoo cadeeyey aayaddaasuuna nebiga soo qaatay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh xadiidka isagaa صaxiix weeyaan imaamu nisaa ibnu maajah ayaa warinaya siduu axmed bn xambalba u warinayo sanadkiisuna صaxiix weeyaan wqad acadda ibnu xasmin alguluwa fi اddiini min alkabaa'ir imam ibnu xasm raxmat اllahi tacaala caleyh markuu ka warramayay kabaa'irta alguluwu fi اddiini waa ku daray raxmat اllahi tacaala caleyh maxaa yeelay mar haddayba qolooyinkan sidan ugu lumeen oo wax dariiqa ilaahay kaa luminaya uu yahay guluwigu marka wuxuu ka mid yahay kabaa'irti shaki male hadduu xad dhaafo marar qaarkood kufri buu gaarayaaba labada dhanba dhanku u dhaafoba kufri buu gaarayaa marar qaarkood wa can ibni cumarin radi ilaa dadka qaarkii waad arkaysaa kufriga ay ku dhaceen qaarkoodna dhinac ugu dhacaanba intay xadgudbeen ay yidhaahdaan qoladaasi waxba maaha sidan maaha sidan maaha ilaa ummaddiiba ay gaalnimo ku rideen dhammaanteed wa can ibni cumar waxaa laga warinaya radi allahu tacaala canhuma can اnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam qaala wuxuu yidhi man xulifa lahu biاllahi falyard wman lam yardab falaysa min allahi fi shay rawaahu bnu maaja cabdullahi bni cumar wuxuu oranaya radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi man xulifa lahu biاllah qofka ilaahay loogu dhaarto falyard ha raali noqdo falyarda ha raali noqdo wallaahi waa sidaas ayib aamantu billaahi dheh aamantu billaahi dheh ilaahay baa laguugu dhaartay wax alle ka wanaagsan oo laguugu dhaaran lahaa ma jirto haddii alle laguugu dhaartay khalaas weeyaan dhaartuna sideedaba cid aan ilaahay ahaynoo lagu dhaaran kara ma laha haddii ilaahay laguugu dhaartayna inaad rumaysid weeyaan haddii ilaahay laguugu dhaartayna inaad rumaysid weeyaan waxaa la yihahdaa nebiy llaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam yaa wuxuu arkay nin waxadaya nin waxadaya ayuu arkay markaasuu ku yihi waxbaa xaday ninkii baa wuxuu yihi maya wallaahi nebi ciise wuxuu yidhi ilaahay baan rumeeyey indhahaygana been bay ii sheegeen indhahaygu been bay ii sheegeen waa beeniyey waxay arkayeen allana waa rumeeyey subxaanah wa tacaala saasaa la doonaya inaad ilaahayna ku qanacdo subxaanahu wa tacaala waxaanaad arkaysana aad garan maysid qofkani xoolahan ma isagaa lahaa ma isagaa laga soo dhacay oo xoog looga soo qaatay oo hadduu awooddoodii intuu helay isna xadayaa wixii ma garan karaysid aamantu billaah ilaahay baan rumeeyey indhahaygana been baa ii sheegeenoo waa beeniyey waxay arkayeen saasaa la doonayaa man xulifa lahu billaahi qofkii ilaahay loogu dhaarto falyarda ha raali noqdo waman lam yarda qofkaanan raali noqonin sow ma aha falaysa min allahi fii shay ilahay waa ku qanci weysay falaysa min allahi ilahay xaggiisa waba falaysa min allahi ilahay xaggiisa kama aha fii shayin waxba ilahay agtiisa waxba kama tihid macnuhu saas weeyaan xadiidka isaga ibnu maajah baa warinayey waxaana uu oranayay sheekh naasir waa saxiix weeyaan irwaa lkhaliilka laba kun lix boqol iyo sagaashan iyo sideed marka sidaa darteeda xadiidku saxiix weeyaan qofka ilaahay loogu dhaarto ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa ku rume ka beenkuugu dhaarta isagaa ku dhibqaba adduun iyo aakhiraba qofka beenkuugu dhaarta isagaa ku dhibqabee adiga haddii ilaahay laguugu dhaartay subxaanahu wa tacaala rume saas weeyaan وعن أبي بكر الصديq waxaa laga warinaya رضي الله تaعالى عنه qاala inuu yihi qاl النبي sلى الله عليه وaله وسلم qاl النبي sلى الله عليه وسلم نبga all wuxuu yihi lا يدخل الجنة خب ولا mناn ولا بkخيl أبو بكر الصديq wuxuu leeya رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبga ayaa wuxuu yihi صلaوaت الlه وسلام عليه lا يدخل الجنة جannada ilaahay geli maayo خب qof khadاacaho dhagr badan dhagar badane جannada ilahay ma galo qof walba meel buu u maleegayaa waxbuu u qalloocinayaa intaasi wuxuu ka shaqaynayaa siduu wax u maleegi lahaa qofka saasoo kale ah jannada ilaahay ma galo walaa mannaanun mid galad sheegad gallad sheegad badanna jannada ilaahay ma galo abaal sheegad badan hebel saasaan u galay hebel saasaan u galay hebel saasaan u galay hebel kanaan siiye hebel kan weeyaan waxaasoo kale wlaa bakiilun qof bakhaylana jannada ilaahay ma galo xadiidkan isaga akhrajahu tirmidiyu bisanadin daciif xadiidka daciif weeyaan oo farqadin sabakhi nin la oran jiray baa ku jira daciif weeyaan sheekh naasirna waa daciif yeelaya musnad imaam axmedna waa ku sugan yahay daciif jaamicu sagiirku sheekh naasir ku daciif yeelaya lix kun saddex boqol iyo soddon iyo sagaal laakiin macno ahaan sax weeyaan maxaa yeelay axaadiid aad u tiro badan oo sidaasoo kale ayaa ina soo martay qofka bakhaylka ahna wax aad iyo aad u foolxumi badan weeyaan cudur ka foolxunna bakhaylnimada meeba jiraba sidiisaba cudurka ugu foolxun weeyaane qofka lagu sifeeyo wa qaala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam wuxuu yihi kafaa bilmari iثma an yudayica man yaquut kafaa bilmari qofka waxaa ugu filan iثman dembi wuxuu ku naar galo waxaa ugu filan dembi waxaa ugu filan an yudayica inuu dayaco man qof yaquutu isagoo quudinayo qof uu quudinayo inuu dayaco isagoo heli kara inuusan quudinin caruurtiisii xaaskiisii oo markaasi wax kale ka doonto oo waa maxay intii iyaga uu siin lahaaba jaad buu maalintaas siisanaya wagayri dalik ilahay xaaraam yeelay subxaana wa tacaala dembikaasaa ugu filan qofka ilahay agtiisa lagula xisaabtamo subxaana wa tacaala xadiidkii cabdullahi bni camr bni caas weeyaan imaam muslim baa soo saarayey saxiix weeyaan markaa وqاl slى الlه عlيه وaلiه وsلم rasuulka wuxuu yihi salawaaت الlahi وaسlاam عalيh lafdi kale oo laga warinaya wuxuu yihi kafىa bاlmarءi إثma qofka dembi waxaa ugu filan an yuxadiثa bkuli ma samc muslim iyo غayrkiisa soo saaraya qofka dembi waxaa ugu filan an yuxadiثa inuu ka sheekeeyo bkuli maa wax walba oo samca uu maqlay kanaan maqlay saasaa la yiri saasaa la yiri saasaa la yiri maya qofka muslimka ah waa inuu wax kala reebo weeyaan waa inuu filter leeyahay qofka wax la sheegi kariyo waxaan la sheegi karin baa jira wax allaala waxaad maqasho inaad iska wada sheegtid maaha xaqa xaqa ah diinta ilaahay subxaanah wa tacaala yaa nafteeda filter u baahan maxaa yeelay dadkan aad wax u sheegayso qalbigoodu ma xambaari karaa waxaanaad u sheegaysid qalbigoodu ma xambaari karaa waxaanaad u sheegayso qofka daaciga sidaa darteeda waa inuu yahay طabiib garanaya dadka quluubtooda waxa loo sheegaya waa inay yihiin wax miisaaman wax miisaaman waa inay yihiin diintuna waa dawo weeyaan dawaduna hal mar lama wada qaato qofka waa ku dhintaaye tartiib baa loo qaataa dhakhtarka waa inala jooga maalinba in yar baa qaadanaysaa diinta allana waa sidaasoo kale weeyaan qowlka cali bn abi طaalib fii صaxiixi الbukhaari waa u daliil ah ma jeceshihiin in ilaahay rasuulkiisa la beenaya maya xadiثu الnaasa biqadri cuquulihim dadka u sheega qadarka caqligooda uu yahay diinta ilahi u sheegay subxana wa tacaala wax weyn oona xambaari karaynin jug ha ku siinin hal mar marka maxaa u malaynaysaa haddii la diiday diinta ilaahay kulligeeda in dadka hal mar jug lagu siiyo maxaa yeele ilahi subxaana wa tacaala saddex iyo labaatan sana uu soo dejinaya qur'aankan maanta aynu haysano wax kalena ma ahe waa tartiibta la ina barayaa maalin walba waa dawo inta yaree loo baahan yahay ayaa la soo dejinaya maalin walba waa dawo inta loo baahan yaha la soo dejinaya bini aadamku waxay u baahan yihiin markaas ayaa ilahay soo dejinaya subxaana wa tacaala sidaas weeyaan marka rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh kafaa bilmari iثman qofka dembi waxaa ugu filan an yuxadida inuu ka waramo bikuli ma samic wax allaala wuxuu maqlay qofka inuu iska waramo oo munkar ku hadlo culimada islaamka aad bay u fogeeyeen saxaabada iyo taabiciinta waxaa laga hayaa inay leeyihiin ereyada xunxun ee lagu hadlayo weysadaada xitaa waa burinayaan maxaa yeeley ummina caaisha radi allahu tacaala canha ayaa waxay odhanaysay yatawada'u axadakum min aطacaami طayib walaa yatawada'u min alkalimati alcawraa yaquuluha liakhiih qofkiil wuxuu ka weysaysanayaa raashinkii ayibka ahaa ee wanaagsanaa uu cunay waa ka luqluqanayaa ama weysadii caadigahayd buu la imanayaa farxalkii waa iska dhaqaysaa cuntadii macaanayd waa iska dhaqaysaa iska nadiifinaysaa laakiin walaa yatawada'u min alkelimati alcawraa yaquluha liakhiih kelimada xumayd ee foosha xumayd ee walaalkaaga a ku tirina iska dhaqdhaqi maysid abu hurayra radi allahu tacala canhu wa ardaa sida kitaabu zuhdi imaam axmed ibn xambal ku soo arooray iyo hayrkiisaba abu nacim fi kitaab ilxilyi ku keenaya wagayri dalik wuxuu ahaa radi allahu tacala canhu wa ardaa isagii ardaydiisu kuwa masaajidka jooga oo aanan ka bixin maalintay suuman yihiin maxaa yeele waxay dhihi jireen carabkeenaanu dhowreynaa soonkeenna si aan u ilaashanno kelimad naga dhacdo oon wanaagsanayn iyo in soonkeennii ay wax u dhinto taasaan ka baqanaynaa cabdullahi bn mascuud baa isna wuxuu ohan jiray radi allahu tacala canhu wa ardaa lian atawada'a min alkalimati alkhabiifati axabu ilaya min an atawada'a min alطacaami اطayib in aan kelimadii xumayd ka weysaysta ayaan ka jeclahay intaan raashinkii ayibka ahay wanaagsanaa ean cunay aan ka weysaysanayo cabdullahi bn cabaas waa laga wariyay radi allahu tacala canhu wa ardaa isagu waa qaybinaya wuxuu ohanaya alxadau xadaثaan waxa xadadka ahee dadka ka yimaado waa laba nooc weeyaan ee wax buriya xadaث isagu waxa weeyaan wuxuu ka yimaadaa farjiga oo waa wax allaale wixii horay iyo gadaal ka imanaya weysada burinaya ka kalena waxa weeyaan wuxuu ka yimaadaa allisaan carabka markaasuu wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas waxadaثu الlisaani ashaduhumaa xadadka carabka ayaa ka adag xadadka kale ee ah xadaثu اlfarjiga xadaثu اlfarjiga waxaa ka adag xadaثu lisaanka ibraahim الnakhaci oo taabici ahaa isagu wuxuu ohanaya ibrahim bn yaziidan الnakhaci اlkuufi ninkii la ohan jiray ayaa isagu wuxuu ohan jiray inii la usali الظuhra wاlcasra wاlmagriba wاlcisha dhammaan waxaa laga yaabaa salaadaha maalintii la tukado oo dhan inaan hal weyse ku tukada buu yidhi hal weyse inaan isaga tukado wadu'in waaxid ila an uxdit inay xadaث iga yimaado wax weysada iga buriya mooyaane aw aquula ama inaan dhaho munkaran kelimad fool xun inaan dhaho inaan bani aadam baa leeyahayo qofka waxbaa caro gelinaya wixii la mida kelimad xun ina iga soo baxda mooye oo markaa kelimada xumayd aan ka weysaysto maxaa yeele wuxuu odhanaya alwuduءu min alxadaثi wa ada lmuslim waxa laga weysaysanayo waa wixii weysada burinayey iyo adaha muslimiinta muslimiinta oo la dhibo carabka lagu dhibana waa laga weysaysanaya sidaas weeyaan cabidat salmani ardaygii cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa ee kuufiga ahaa iqo weeyaan min rijaali sita ayaa isagu wuxuu ohanaya alwuduءu yajibu min alxadaثi wa ada lmuslim weysadu waajib weeyaan waxayna waajib ku tahay qof allaaliya qofkii weysada ay ka burtay ee xadaث la yimaaday iyo ada lmuslim muslimiinta oo la dhibo intaba marka sidaa darteeda qofka dembi waxaa ugu filan sida nebiga inoo sheegay salawaatu اllahi wasalaamu caleyh an yuxadida bikuli ma samic inuu iska yidhaahdo wax allaala wuxuu maqlay oo dhan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi aladiina yabkluuna waya'muruuna الnaasa biاlbukli waman yatawalaa faina allaha huwa alghaniy اlxamiid aladiina kuwa yabkhaluuna bakhaylayaan oo waya'muruuna الnaasi bakhiiliinta macnih waya'muruuna الnaasa dadkana faraya bilbukli bakhaylnimada faraya bakhaylnimada faraya aw tusef mani weeyaan waxaynu dhehayna waman yatawala allah ku quudinaya iska bixi wax walbaba maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam jibriil ninka la dhihi jiray bilaal ayaa xoolaha u hayn jiray markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi yaa bilaal anfiq walaa takhsha ilaa min dilcarshi iqlaala bilaalow bixi wax maxaa yeelay ha ka cabsanin ilaa dilcarshi allihii carshiga weyn lahaa inuu wax kaa nusqaamiya ha ka baqanin maxaa risqigan mar horaa la qoray malagana waa tan markuu nafta lagu afuufaya hilibkii yaraa ee rixmkii hooyada dhex yaallay wayu'maru biarbaci kalimaatin bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciid waxa ugu horeeya ee la faraya waa bikatbi risqi inuu kuu soo kordho oo sayfinkaaga aad ku jirtid ay wax soo kordhisa marnaba ha rumaysan waxan aad bixinaysana inay wax kaa nusqaamiyaan marna ha filin nuqsaan ma laha nebigu wuxuu yihi alayhi salatu wala slam saddex shay waa ku dhaaranaya uxlifu billaah ilaahay baan ku dhaaranaya subxaanah wa tacaala waana idiin sheegaya ilahayna waa ugu dhaaranaya waxaa ka mid ahaa maa naqasa maalu min sadaq xoolo inaysan ku nuqsaamaynin sadaqa la bixiye weligood allah inaynu ku nuqsaamayn nebigaa ku dhaartay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wayamuruuna annaasa dadkii bay farayaan bilbukli waman yatawalla qofka jeesta faina allaha arrintaa sameeya macnihii faina allaha alle huwa ilaahay alghaniyu allihii deeqtoomo weeyaan alxamiidu almaxmuudu ee la mahadiyo waqaala tacaala alla wuxuu yidhi sayuطawaquuna waa loo qor qaban doonaa maa bakhiluu bih waxay iyagu bakhayleen xadiidkii fi saxiixi lbukhaari waa muslim ku yimid baana u daliil ahaa ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha qofka xoolihiisii waxaa laga soo dhigayaa shujaacan aqrac aabeeyse weynan badanoo geesa leh oo meeshan taagan baa lagaaga soo dhigaya oo wuxuuna ku dhihi doonaa ana kanzuk ana maaluk aniga xoolahaga adkaysanaysay baan ahay qoortuu isugu marmarayaa markaasuu afka afka u saaraya halkaasuu qaninayaa buu yihi rasuulku alayh isalaatu wasalaam aayadaasaana u daliila sayuطawaquuna maa bakhiluu bihi ywma alqiyaama waqaala tacaala alla wuxuu yidhi haa antum haaulaa ma aha inuusan sakadii ka bixin laakiin wixii ziyaadada ahaa buusan ka bixin ee ahay sadaqadii wixii la mida haa antum haaulaa'i tudcawna litunfiquu fii sabiili اllah haa antum haaulaa'i hoy kuwan ahow tudcawna waa laydinkugu yeerayaa litunfiquu inaad nafaqaysaan fii sabiili اllahi aad wax ku bixisaan fa minkum waxaa idinka mida rabbi baa inoo sheegaya subxaana wa tacaala man yabkhl mid bakhaylnimo ay qaadayson waxbaba bixinayninba shilinba kamaba dhacabo waman yabkhal ogow haddaad bakhaysho fa inamaa yabkhalu kaasi waa bakhaylaya can nafsihi naftiisa unbuu wax khayr ka bakhaylaya wallaahu laakiin ilaahay alghaniyu weeyaan alla deeqtoon weeyaan khalqigiisana ka deeqtoonan u baahnayn wa antum idinka alfuqaraa maxaa yeele yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraa ilaahay baa yidhi wqaala tacaala alla wuxuu yidhi waama man bakhila wastaqnaa qofka bakhaylay ee xoolihiisii bixintoodii ka bakhaylay wastaqnaa deeqtoomay wakadaba beeniyey alle bilxusnaa maalinta qiyaamaha iyo jannada iyo wixii la midana beeniyey kaa isagaa fasaynu yasiruhu waa u sahlaynaa lilcusra tii cuslayd baanu u sahlaynaa wamaa yugni canhu maaluhu idaa taraddaa wamaa yugni deeqi maayo canhu isaga xaggiisa maaluhu maalkiisa ka deeqi maayo waxba ka deeqi maayo waxba u tari maayo idaa taradaa markuu naarta u hoobto xaggeeda naarta marka loo hoobiyo oo lagu rido inaan meel karoo laga soo dhacayo weeyaane waxba u tari maayo xoolihiisii waqaala tacaala alla wuxuu yidhi qofka markuu naarta gala wuxuu leeyahay maa agnaa canii maaliya maa agnaa waxba igama deeqino waxba iima tarin canii aniga xaggayga maaliya xoolahaygii maalkaygii iyo xoolahaygii wax ay ii tareen ma jirta saasuu qofkii oranaya wqaala tacaala alla wuxuu yidhi ma agnaa cankum jamcukum wama kuntum tastakbiruun waxaa loo dhihi doonaa gaaladii maalinta qiyaamaha maa agnaa muxuu idinkaga taray cankum idinka xaggiinna jamcukum wixii aad kulminayseen adduunka wixii xoole aad jamcin jirteen muxuu idin taray iyo wamaa kuntum waxaad ahaydeen tastakbiruuna kuwa isku weynaysiiye inan qof xoolole unbaa isla weynan qabeen wixii aad isla weynaysiin jirtay ad isku kibrin jirtay eed kaga fogaatay khalqiga ilaahi subxaana wa tacaala maanta maxay kuu tareen wqaala tacaala alla wuxuu yidhi waman yuuqa shuxa nafsihi faulaa'ika hum lmuflixuun waman yuuqa qofka laga dhowro shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda faulaa'ika kuwa iyaga hum iyagu almuflixuuna kuwa liibaanay weeyaan bakhaylnimada naftuna waa tiro badanta waana noocyo badanta waqaala anabiyu sala allahu alayh waaalih wasalam nebiga alla wuxuu ohanaya xadiidkii jaabir bni cabdillaah salawaatu اllah wasalaamu caleyh itaquu dulma warhoy dulmiga iska ilaaliya maxaa yeelay faina dulma dulmigu wuxuu ka mid yahay dulumaati yowma alqiyaama mugdiyaasha maalinta qiyaamaha gardarada iyo xadgudubka hala iska dhowro adduunkan maxaa yeelay gardarada iyo xadgudubku waxay ka mid yihiin dulumaadka yowma alqiyaama waataqu shuxa waa ka maxalu shaahidka waataqu shuxa bakhaylnimadana iska dhowra dhan ay noqotaba bakhaylnimadu bakhaylnimada xagga diinta ah bakhaylnimada xagga jeebkii ah bakhaylnimada xagga ereygii wanaagsan ahaa bakhaylnimadii akhlaaqdii wanaagsanayd ay dhankay noqotaba bakhaylnimada hala iska dhowro maxaa yeele faina shuxa bakhaylnimadu ahlaka waa halaagtay man kaana qablakum kuwii idinka horreeyey xamalahum waxay ku xambaartay bakhaylnimadii uu ku fogaatay baa waxay keentay calaa an yasafakuu inay daadiyaan dimaa'ahum dhiigagooda dhiigagooda inay daadiyaan yay ku keentay wastaxalluu ay bannaystaan maxaarimahum wixii ilaahay ka xaaraam yeelay akhrajahu musliman baa xadiidkaa warinayey oo taasaa waxay keenaysaa inay dhiigoodii daadiyaan bakhaylnimadii darteedii oy wax walba inaysan isu ogolayn darteeda waxayna haysta weeyaan labaatan sano dhiiggeenna waxa daadinaya wax kale maha waa bakhaylnimada wa qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waalihi wasalam xadiidu jaabir bni cabdillaahi ayضa nebiga wuxuu ku yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh fi saxiixi اlbukhaari buu ku sugan yahay nebiga wuxuu yihi bakhaylnimada markuu ka waramayey waayu daa'in adwaa min albukli waayu daa'in cudurkee ka cudursanoo adwaa yani waayu daa'in cudurkee ka oho adwaa ka cudursan min albukli bakhaylnimada qofka wax kasta waa ka dawoobi karaa waana ka caafimaadi karaa lakiin bakhaylnimo lagama caafimaado khaasatan qofka dhallinyarada ee bakhaylka ah weligii kama caafimaadayo maxaa yeelay markuu sii weynaadaba lix jecla usii kordhaysa waxay soomaalidu tidhaahdaa lixdan jir iyo muxuu ahaa iyo lexjecla maalintii qofku da-da u sii weynaataba shilin uruurisba u sii kordhaya kan wax ka qaad faraqa ku gunud kan wax ka qaad faraqa ku gunud taasa u kordhaysa weligeeda marka wa ayu daa'in adwa cudurkee ka ohoo ka cudursan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam min albukhl bakhlnimada ilahay buu ka magangeliyo weydiisan jiray allahuma inii acuudu bika min albukhl nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahu waxaan kaa magangeliyo weydiisanayaa bakhaylnimo bakhaylnimadu waa cudur foolxun weeyaan nebigaa reer u yimidoo wuxuu ku yidhi war yaa oday idin ah markaasay yidhahdeen rasuulka allow ninka hebel la yidhaahdo yaa odayno ah qof fiican weeye laakiin waa bakhayl un markaasuu nebigu wuxuu yidhi bakhaylnimo maxaa ka xun odaynimadiisii waa dhacday ninka hebel la yidhaahda oday idin ah maanta wixii ka dambeeya waa ka tuuray odaynimadii nebiga calayhi salatu wasalaam reeraha oday uma noqon karayo qof bakhayla marka qof bakhayl ah reeraha oday uma ahaan karo kaaba qabiiladeena dib ha loogu laabto wa fi lxadiidi bukhaari wuu ku sugan yahay wa fi lxadiidi wuxuu odhanayay nebigu salawaatu اllahi wasalaamu calayh halaaثu muhlikaat halaaثu munjiyaadna nebigu waa yidhi wa halaaثu muhlikaatna waa yidhi munjiyaadkii waa laga soo warramay halaaثun muhlikaat saddex qofka waa halaagaya naar bay gelinayaan maadaama kabaa'ir laga warramayo wax qofka naarta gelinaya saddex shay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka waa halaagayaano naar bay gelinayaan oo waa maxay shuxun muطaac bakhaylnimo la ateeco waxaa fiican qofka hadduu bakhayl yahay caqli inuu leeyahayo caqligiisu qabanaya mar walba oo uu dhahayo war waxaan aad bakhaylaysa biraad ka dhimanaysaaye wakhtigaad dhiman lahaydna maba taqaanida caawa noqon doontaana ee wax sadaqayso inuu saa is yihahdaa fiican qofka shuxun muطaac laakiin bakhaylnimadii hadday sii hor orado ay qaado shuxun muطaac weeyaan bakhaylnimo la ateecay wa hawa mutabac hawa la raacay iyaduna wax un bay kuusii qurxinaysaa waa sii dabagelayaan wa icjaabu ta saddexaad waxa weeyaan qofka inay cajab geliso kulli dii ra'yin mid kastoo ra'yi u saaxiiba bira'yi inuu yidhahdo ra'yigayga ra'yi ka fiican maba jiraba ra'yigayga ra'yi ka fiican maba jiraba oo uusan dadkii kaleba ra'yigooda waxba u arkinba waa wax intaa inaga soo reebay weeyaan xadiidkaasna saxiix weeyaan sheekh naasir waxaa saninaya silsilat alaxaadiid asaxiixa xadiidu anas bnu malik radi allahu tacaala canhu ardaa kun iyo sideed boqol iyo labo raqamka ayuu ku halkaasuu ku xasaninaya waصaxaxa الtirmidiyu imaam الtirmidi waa صaxiix yeelay xadiidkii abi xudayfa bn اlyaman radi اllahu tacalى canhu arضaه ana الnabiya salى اllahu عalيyh ali waslm lacana inuu lacnaday nebigu ayuu anas ninka la yidhaahdo xudayfa bn اlyaman ka warinaya ana الnabiya salى اllahu عalيه ali wslm lacana inuu lacnaday aljaalisa qofka fadhiisanaya wasaط اlxalqa xalqada bartankeedii xalqadu waa meeshaa soo wareegsan bartankeeda qofka fadhiisanaya nebigu waa lacnaday salawaatu اllah wasalaamu calayh xadiidka isagaa imaamu tirmidi abi daawuud iyo axmedba waa warinayaan laakiin sanadkiisa abi majlis nin la yidhaahdaa ku jira sanadkana inqitaac waa ku sugan oo isaga iyo muunan ka maqlin xudayfa bn alimaan xadiidkan isagaa sidaa darteeda silsilat axadiid daciifu sheekh naasir ku keenaa lix boqol iyo soddon iyo sideed wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi iyaakum walxasad idinkiiyo waxaan idin kala digayaa xasadnimada maxaa yeelay faina alxasada xasadnimadu yakulu waa cunaa alxasanaati buu cunaa qofka xasanaadkiisuu cunayaa kamaa taakulu nnaar sida dabka uu cunaa alxatab qorya maalin dabayl badan qoryo qalalay haddii dab la geliyo ka war waa boobaysaa eber weeyaan laga soo gaari maayo debdebis kastoo yimaado ka soo gaari maayo sidaasoo kale weeyaan marka xasadku siduu xasanaadkaagu cunayo salaadaadii soomkaagii xajkaagii sadaqadaadii kelimadii ayibka ahayd xasanaadkii aad la timid wax allaala wixii wanaagsana aad samayso dhan halbacaad lagu lisay weeyaan maxaa yeelay xasadnimadu wax fiican maaha weliba waa markay ugu xun tahay waa marka qofka uu doonayo wax ilaahay siiyey qofkaa in laga qaado isna aan la siininba inay ka zuushuu jecel yahay waxaa dhibaya wanaagga qofkaa uu haysto wanaagga qofka haystaa dhibaysa qofkaasi xasadnimada ugu xun weeyaan kufriga gaalnimayna keenaysa maxaa yeelay waxa weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala alqada walqadar wuxuu xukumay oodan raalli ka ahayn qadihii iyo qadarkii alleh oo aadan raalli ka ahayn bay keenaysaa sidaa darteeda culimmada islaamku markay ka warramayeen ayaa waxay yidhaahdeen xaasidku isagaa dhib isugu filan intaan ilaahayba ciqaabin subxaanah wa tacaala isagaa dhibba isugu filan maxaa yeelay kana ilaahay wax siinaya waa naxaya kana ilaahay awlaad siinaya waa naxaya kana ilaahay maal siinaya waa ka naxaya kana wanaag gaaraya waa ka naxaya weligiiba waxaa u taalla un meel ool u ah isaga in qalbigiisu wax ka sii go-aan un sidaa darteeda intaan qofkii dhibka uu la rajaynayay uusan dhib gaarinba isagaa dhib soo gaaraya ilaah agtiisana maxaa u yaalla in xasanaadkiisii oo dhanba uu gubtay halbacaad lagu lisan yihiin rabbina waa inooga warramay shartiisa in ilaahay laga magangeliyo weydiista wa min shari xaasidin idaa xasada buu rabbi yidhi marka xasidnimadu waa noocyo badan tahay halayska ilaaliyo ilahayna ha laga magangeliyo weydiisto subxaana wa tacaala faina alxasada yakulu waa cunaa alxasanaati buu cunaa kamaa taأkulu الnaara siday naarta u cunto alxaطb qoryihi akhrajahu abu daawuud xadiidka isagaa imaamu abu daawuud baa warinayey wa qaala salى اllahu عalayh waalih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi salawaatu اllahu wasalaamu calayh xadiidkii bukhaariyo muslim ba ay soo saarayeen ee cabdullahi bn alxaaris laga warinaya bn sima asxaabigii la ohan jiray ayaa rasuulka wuxuu yidhi duruq tiro badanna waa ku yimaadaa rasuulka wuxuu yidhi abi saciid alkhudri iyo keyrkoodana waa wariyaan low yaclamu almaar hadduu og yahay kan hor maraya bayna yaday lmusalli qofka tukanaya hortiisa maada calayhi min alidmi riwaayad ibnu maajah baa ku daraysay waxa hor korkiisa ahaaday ee dembi ah hadduu og yahay lakaana an yaqifa arbaciina khayran lah inuu afartan taagnaado yaa kaga khayr badnaan lahayd riwaayad ibnu maajah waxaa warinaya imaamu abi hurayra ayaa warinaya wuxuu odhanaya arbaciina sana baa lagu yidhi abeyti buu yidhi arbaciina yowman baa lagu yidhi abeyt arbaciina saaca abeyt kuli dalika abu hurayra wuxuu odhanaya abeyt abeyt abeyt waa diiday inaan idiin sheego idin dhihi maayo afartan sano idin dhihi maayo afartan maalmood afartan bilood afartan saacad waxna idin dhihi maayo maxaa yeelay maba aanan ka maqlinba nebiga calayh isalaatu wassalaam laakiin riwaayad kalea jirtay sheekh axmed shaakir raxmat ullahi tacaala calayh uu saxiix yeelayo oo ah lakaana an yaqifa mi'ata sana boqol sano inuu taagnaado yaa uga khayr badan oo macnaha qofkan inuu boqol sano salaad u taagan yahay oo waddo kale aadan haysanin ilaa inaad hortiisa marta mooye inaad boqolka adna aad taagan tahay baa kaaga khayr badan intaad hormari lahayd maritaankan isagana waxaa loola jeedaa waa meesha sujuudda uu dhigayo iyo lugihiisa inta u dhaxaysa inaad marto halkaasaa loola jeedaa qofka markuu tukanayana waa inuu sutro samaysta weeyaan shay adig iyo dadka idinkala asturaya oo markaasi qofkaas doonaya inuu maro sutradaadi iyo adiga dhexdiinna inuu maro waa inaad iska celisid weeyaan waa shaydaankaasi inaad iska celisid weeyaan sida nebiga inoo sheegay salawaatu اllah wasalaamu calayh marka xadiidka nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku caddaynaya kabiira min alkabaa'ir weeyaan sida imaamu dahabi tilmaamaya ayaa laga qaadanaya low yaclamu almaar hadduu og yahay kan maraya bayna yaday اlmusalli ka tukanaya hortiisa maada calayhi min alidmi waxa korkiisa ahday ee dembi ah lakaana an yaqif waxa u awla ahaan lahayd lakaana khayra lahu weeyaan waxa u khayr badnaan lahayd an yaqifa inuu taagnaado arbaciina afartan afartan saacadood un haddii la dhaho afartan sanaba iskaba dhaaf afartan biloodna warkeeda daah afartan maalmoodna daah afartan saacadood keliya haddii la dhihi lahaa meeqay afartankii saacadood yani taqriiban waa laba maalmood ku dhowaad oo siddeed saacadood dhiman weeyaan labadii maalmood baa sideed saacadood maxaa yeele afartan iyo sideed saacadood weeyaan labadii maalmood afar labaatan iyo afar labaatan afartan iyo sideed weeye arbaciina saaca keliya waa laba maalmood iyo labadoodii habeen oo sideed saacadood dhiman weeyaan intaa haddii taagnow lagu dhaho ka warran marka maada calayhi min alidmi waxa korkiisa ahada ee dembi hadduu og yahay lakaana an yaqifa inuu taagnaado ayaa u khayr badnaan lahayd lakaana an yaqifa arbaciina afartan inuu taagnaado ayaa khayran lahu u khayr badnaan lahayd وqاla slى الlه عlيه وaلiه وsلم xadiid kale nebigu wuxuu ku yihi salawat الlah وsلام عlيه xadidka abi saciid weeyaane bukhaariy muslimba soo saarayeen ayuu rasuulka wuxuu ku yihi idaa صalى axadukum qofkiin hadduu tukanayo إilىa maa yasturhu wax isaga asturay hadduu u tukanayo xaggeeda suturuu leeyahay isaga iyo dadkii kale celisa faaraada axadu qof baa wuxuu damcay an yajtaasa adigiyo sutradaadii inuu idin dhex maro shaygii dadkaad isaga asturaysay iyo adiga dhexdiina inuu maruu damcay nebiga wuxuu yidhi alayh salatu salaam falyadfachu ha iska reebo falyadfachu ha celiyo weeyaan fii naxrihi qoorta ha qabto saa ha isaga fogeeyo fain abaa hadduu diido nebiga calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale wuxuu ohanaya mar labaad ha celiyo mar saddexaad hadduu isku soo maqiiqo ka waran mar koowaadka waa dhici kartaa khalad mar labaadkana waa dhici kartaa qofka inuu si kale u fekersan yahay oo maqan yahay oo meesha isku soo riixo laakiin mar saddexaadka maxaa dhacaya nebiga wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam fain abaa hadduu diido mar saddexaadkii weeyaane falyuqaatilhu hala diriro fainamaa huwa shayطaan kaasi shayطaan weeyaan culimmadu waxay yidhaahdeen yani fainamaa yaxmilhu shayطaan waxa ku xambaaraya waa shaydaan weeyaan xadiidkan abi saciid alkhudri wuxuu sheegay mar baa isagoo tukanaya ayaa wiil reer bani umaya ah oo marwaan ibnu xakam iyo reerihiisii ka agdhow ilmihii lagu koriyey maamulkii iyo kibirka ahaa yaa wuxuu damcay abi saciid oo tukanaya inuu hormaro abi saciid waa iska celiye weligiiba nin yacla yiri ma waa soo noqday waa celiye mar saddexaad buu damcay inuu meeshii soo maro qoortuu qabtay waa kala tuur isagoo idan salaaddiisiina intaa kama baxayo ogow qofka waa kala tuuray wiilkii waa baxay oo marwaan buu u tegay amiira almu'miniina waa ku dacweeye amiirkii markaa madiine joogay ah waa ku dacweeye oo wuxuu yidhi ninkii abi saciid ahaa sidaasuu ii galay waa loo yeeray abi saciido war ninkan iyo adiga maxmaa idin dhex maray haa anoo tukanayo damcay inuu isoo hormaro waa iska celiye nebigaa aanan ka maqlay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo sidan dhahaya waana run weeyaan axaadiis badan baa nebiga kaga soo aroortay sida arrinta ayada ah fain abaa hadduu diida buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam falyuqaatilhu hala diriiro fainamaa huwa shayطaanun bukhaariyo muslim baa warinaya wafii lafdi limusliminna wuxuu odhanayay fain abaa hadduu diido falyuqaatilhu hala diriiro maxaa yeeley faina macahu isaga maciisa waxaa ahaaday oo ku kalifaya arrintan alqariinu weeyaan shaydaanka maciisa ahaaday waxa arrintan keenaya ee sabab u noqonaya waaba shaydaan buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wa can abi hurayrata waxaa laga warinaya radi allahu tacala canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam rasuulka alle wuxuu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu calayh waladii nafsii biyadih allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaa laa tadkhuluuna اljannata xataa tu'minuu xadiidkii waxa weeyaan abu hurayra cabdullahi bnu zubayrna waa laga wariyaa fii saxiixi muslimi wagayrihina waa ku sugan yahay sida hadda la tilmaamay nebiga wuxuu leeyahy salawaatu اllahi wasalaamu calayh allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranaya jannada alle geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aad ila iimaan kala timaadaan waa la gartay jannada ilahay qof mu'mina unbaa gala maxaa yeele riwaayad kaloo abu hurayre uu leeyahay baa jirtayo nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam abu hurayre intuu u yeeray u dhawaaq jannada qofaan mu'min ahayn inuusan gelaynin dadka u sheeg abuu hurayre ummaddii buu dhex marayey isagaa mikrofon u ahaa dadku dhex maraya magaalada madiina luuq walbo ku yaali iyo waddo walbuu marayey isagoo dhahaya nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu idin ogeysiinayaa nafina inaysan jannada gelaynin ilaa naf mu'minada mooye naf jannada gelaysa ma jirto ilaa naf mu'minada mooyaane marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahay baan ku dhaaranayaa naftaydu ay gacantiisa ku jirte ilaahay jannadiisa geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aada iimaan kala timaadaan walaa tu'minuu rumaynna maysaan oo iimaan ma yeelanaysaan xataa taxaabbuu ilaa ad iska jeclaataan iimaankaagii maxaa lagu xiray iimaankaaga waxaa lagu xiray xubiga mu'miniinta inaad mu'miniintii jeclaatid maxaa yeele almu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin weeyaan qaarkood qaarka kale yay jecel yihiin oo awliye u yihiin alwalaa wax la yidhahdaa idinka dhexeeya qofka hadduu macaasi la yimaado macaasidaanu u caroonaynaa uu samaynayo inta uu macaasidaa samaynayaanu u caroonaynaayo waa walaalkeenna muslim ah hadday kabiira min alkabaa'ir tahay haddaynan kufriba gaarinba oo lagu gaalaysiinayo markaa xumaan buu ku dhaqaaqay xumaantaas waxay sharciga islaamka uu qabaa laga oofinaya laakiin waa muslim weeyaan inuu xalaashada mooyaane markaasi baabkeedu waa gudbayaa wagayri dalik haddii laakiin ay noqoto xubbigii mid ku dhisan waxyaabo kale arrintaasi sax ma ah nooc walba lagu dhisaba waxaan diinta ilaahay ka hayn subxaanah wa tacaala khalad weeyaan qabiil baanan geli soo geli karaynin naf jeclaysi kale aanan soo geli karaynin hawl idinka dhexaysa iyo maamul iyo wixii la mid aan soo geli karaynin ilahi subxaana wa tacaala waa inuu noqdo weeyaan xubigaaga iyo jacaylkaagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid abi hurayra anas bnu malik ee fii saxiixayn ku soo arooray baa wuxuu odhanayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka saddex shay laga hela iimaankiisu taam weeyaan waaba dhammaystiran yahay maxaa ka mid ahaa wa an yuxiba almara laa yuxibuhu ila lilah qofku inuu qofka u jeclaado ilahay dartii wax kaluusan u jeclayn haddii adoo ilaahay dartii u jecel waxyaabo kalena ay kuugu darsamaan waxaaga wax alla kuugu dar weeyaan waxaagi wax alla kuugu dar walaa tu'minuu iimaanna yeelan maysaan xataa taxaabbuu awalaa adulukum markaasuu nebiga wuxuu yidhi awalaa adulukum sow idinma tusiyo calaa shayin shay sow idinma tusiyo idaa facaltumuuhu haddaad samaysaan taxaababtum aad isjeclaanaysaan shay haddaad samaysaan asal u ah asal u ah xubbigii ma idin tusaa haabuu yidhaahdeen saxaabadii nebigu wuxuu yidhi afshu salaama baynakum dhexdiinna salaamta ku fidiya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ismu min asmaa illahi weeyaan ilahay dhexdeenna uu soo dejiyey duco iyo sharaf iyo karamna weeyaan qofka loogu ducaynayo markuu qofku assalaamu calaykum ku yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala isimkiisii ee ahaa nabadgelyada iyo wanaagga yuu kuugu duceeyey inuu korkaaga ahaado raxmad iyo naxariista alle inay korkaaga ahaato barakadii alle inay korkaaga ahaato intaba waa kuugu duceeye sheekhu wuxuu yidhi aakhiru lkitaab weeye walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu salawaatu اllahi calى sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin intaasuu inoogu dhammaaday in sha allah habeenka soo socda waxaanu u gudageli doonna waxa weeyaan culimmada islaamka waxay ka yidhaahdeen ziyaadaad iyo tarjamadii imaamu dahabi raxmat اllahi tacaala calayh eenu hore u ballan qaadnay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam